waa mahadsan tahay amaradasan dabcan wasaaradda amarasooda kudhacaya wasaaradda amniga baan hoos tagnaa laakiin amarada wasaaradda ay qorsheynaysa waxaa kamid ah in maxaan ku yiraahdaa amaro amaro xoojinaya amniga lala hadlayo dadka maharadaha gaarka loo leeyahay iskale gaadiidka iskale qaabka ay magaalada usoo gelayaan qaabka loo baarayo hoteelada gaarka loo leeyahay dadka iskale qaabka ay amnigooda usugayaan iyo tallaabooyinka laga rabo inay qaadaan iyo dee inahaas waxyaaba ku saabsanoo maadaama ay noqdeen on ka aan cadowga aan aan uga guulaysanay inay dee xarumaha muhiimka ahee dawladda inay hadda beryahan taarget gareeyaan oo ay meelaha ay taargetka u ay tahay safki taarget shacabka leeyahay sida maqaayadaha shacabka leeyahay iyo hoteelada shacabka leeyahay waxaan ku qasbannaha inaan messajkaa labaad ka bixino haddaan shacabka maharada maharadahaasi aysan nala shaqeyno waxyaabaha iyo iyo iyo maxaan ku yidhaahdaa talooyinka la siinayo aysan qaadana lagama bixin karo marka amarada amarada wasaaradda bixinaysa waay waxay ahaayeen sidaa amar sidaa oo kale ah waa gartay haddii aan usoo noqdo weerarkii ugu dambeeyey oo kale markaanu eegno hoteelka ay ku qaadeen saxafi iyo hodheello kaleba waxaa dadku ay isweydiinayaan sida loogu baahan yahay in marka horeba la ogaado xogaha dhaqdhaqaaqyada kooxdaas marka maxaa hortaagan ama maxaa diidan in marka hore aad ka hortagtaan inta qaraxyadu aanay dhicin waad mahadsan tahay ridwan waxa weeye dadku waxay arkayaan ooy maqlayaan waxa dhacaya keliya nasiib daro anagoo professionalki noo diidayo inaan markasta soo bandhigno waxa laga hortegayo waxaan hubaa waxa dhacaya wax ka badan baa laga hortagaa boqol kiiba sagaashan waxa dhacaya tusaale ahaan markaan kuusoo qaato sanadkan november labada kun iyo afar iyo tobanka ilaa november labada kun iyo shan iyo tobanka waxa laga hortegay marki tiro ahaan loo dhigo qarax iyo baabuur qaraxa iyo qof qof dilayay iyo bamba meel la gelinayo guud ahaan waxay gaarayaan laba boqol iyo sagaal laba boqol iyo sagaal isku day oo dad lagu dili rabay qaarkood oo qaarkood meel lagu qabin rabay oo qaarkood bambooyin geedka la gelinayo ah hadda laba boqol iyo sagaal oo oo isku day oo laga hortegay marka looma dambeeyo wixii dhacay midkood ma dhamaan xataa saddex dibaar ma dhamaan marka laba boqol iyo sagaal saddex loo dhigo wixii dhacayo sanadkan iyo intaas waxa weeyaan farqiga udhexeeya baad gara kartaa marka waxa laga hortegaya baa ka badan ciidamadu waa shaqeeyaan xogaha waa la helaa barnaamij biritain ahay baa jiro magaalada hadda aan ka hirgelinay dagaalkuna wadanka o dhan uu ka socdaayo caasimada kale kama socdo waxaan leenahay marka dadku dadka qaar baa waxaa umuuqata meelaha madow laakiin anaga waxaan leenahay horadaan u soconaa wixii dhici jiray marka loo eego iyo waxa dhacaya shaqo iskuma lahan boqolkiiba lixdan ka badanay hoos u dhaceen hadday noqo lahayd maxaan ku yidhaahdaa qaraxyadii hadday noqo lahayd isku dayidda dadka la dilayo hadday noqo lahayd dambooyinka waxaad la socotaa eriyada dawladdu maamusho ayay oo ay oo xarumaha dawladdu ku yaalla wixii ka dhici jira gawaari inta sanad ka hor dad iska dilay fakada ma dhicin waad la socotaa sideed bele lasoo dhaafay eriyadan dawladdu u badan tahay gaari inta qof dilay iska baxay amba maxaan ku yidhahda qof inta qof dilay iska cararayo fakaday ma jiro dan waala soo dili waaye magaaladoo dhan meel kasta ciidan baa taagan ciidan muuqda iyo kuwa aan muuqano ayagana aanku xaasadaha ku jira dhufaysyo badanaan ka bixin cadowga laakiin inay labadii bil saddexdii bilba mar maxaan ku yidhaahdaa intaasoo shay marka laga fashiliyo hal shay ay ku guulaystaan macnaheedu inaan shaqa socon maa waa gartay laakiin waxaan leenahay soomaalida wanaagga la qabta ha u muuqdo waa gartay laakiin anturier haddaanu eegno baryahan dambe inay hodheelada ay maaragtay bartilmaameedsadaan maxaa sababo ay kula tahay
waa siday samayn jireen dadka kani sababtu waxa weeyaan markii dhufaysyo badan laga bixiyey oo goobihii ay haysteen dawladda soomaaliya ciidamadeedu ay ku guulaysteen inay ka saaraan oo meelo yar la isugu soo reebay hamigoodii baa jabay marka hamigoodii jabana waxay dhul ay difaacdaan iyo iyo meelo waaweyn ay difaacdaan waa iska dhaafeen istaraatiijiyadda xoogana waxay saareen inay meelaha dawlaha bulshada u ah ay ay ay waxyeello u geystaan iyo meelaha shacabka iyo suuqyada qof marka u fikiraya oo aan il difaacanayn oo aan inuu guulaysto ka fikirayn ee u fikiraya kaliya inuu meel shacab isugu yimid hotel ama maqaayad ama suuqa xiyo haddana qofka uu soo dira ay kasoo dhaadhiciyeen inuu inuu naftiisa do iyo gaari laga safray iyo qof laga safray ay soo dirayaan waad gara kartaa dhibka sida uu adag yahay marka waxa sababtuu ah waxa weeyaan inay meelahan oo kale ay ay taadidgarayaan waa ayagioo jabay ayagoo hamigoodu jabay ayagoo kusoo aruura meelo yaroo kooban oo inay guulaystaan aan rajaynayn waa marka gartay waa lax laxdu markay dhimanaysay aad u- aad aad aada u rafasho kulushahay waa gartay waa marka wax sii dhimanaya waayo waxaana rajaynaynaa annaga waxaan ku xisaabtamaynana waxa weeyaan wax kasta inaan wax ka barana baan doonaynaa waana ka baranay inaan yarayna baan doonaynaa markii ugu horeysa waa in gudahooda ayaga wax laga fuliyo oo ayaga gudahoodii loogu tago saldhigadoodii ay hasala yihiin ay kala shakisan yihiin ayagii waxaan la soconnaa waxa ayaga maanta dhex yaalla oo dagaalka dhex yaalla baan la soconnaa maalin kasta waxaa kasoo gelaya dad dad ajaanib ah ama dad soomaaliya baa kasoo gelaya maalin kasta waxay tusaysaa meesha dhistibraalka u yihiin marka waa gartay waa Inta gartay badan aad een, socotaa.
laakiin laakiin waxa haddii dhacayana marka loo eego boqolkiiba boqolkiiba Aad- labaatan ma dhaha aad baa umahadsan tahay laakiin een, een, marka la eego een, dabcan waxyaabaha ay samaynayaan een, waxaa dadka qaarkii ay isweydiin karaan arrimahan inay xataa qayb ka tahay in dagaalku aanu ahayn oo keliya dagaal ciidan ama dagaal hub oo loo baahan yahay in dhinacyadii kalena xoogga la saaro haddii ay tahay dadka fahamsiintiisa diinta islaamka haddii ay tahay in shacabka iyo ciidanku ay wada shaqeeyaan iyo haddii ay tahay xataa ciidamada kala duwan inay xiriir iyo wada shaqayn yeeshaan marka arrimahaas ma is leedahay waa lagu fashilmay riba waad mahadsan tahay arrimahaas way socdaan Eh, waxaad la socotaa anaga wadan dhismaaya oo aan egan dhisnayn baan aan aa- wuxuu haddana uu- uu wajahaya cadowga adduunka ugu adag laba dagaal baan ku jirnaa dagaal lagu dhisayo hay-adihii qaranka hay-adihii amniga iyo hay-adihii kale iyo dagaal looga soo horjeeyo looga hortegayo cadowga ugu daran wax maanta ka ah, dagaalada ka socdaa adduunka marka howlaha wacyigelinta waa socdaan shacabkeenu maanta inkasada waa ka fiican yahay xegaha waxa laga helo waa asiga waxa guryaha kasoo saaraya waa asiga in yar oo wacyi weli gaarin baa jirta ayagana waa ku socdaan xarumo oo arrimaha qaabilsa baan samaynay abwaaniintii qaranka baa shaqaynaya wasaaradii wafaafinta baa shaqaynaysa oo ilaacalihii qaranka iyo ilaacalihii kale nationaalka ah baa ka socdaan barnaamijyada wacyigelinta dadka teleefoono waxaan u furnay teleefoono caabiga ay nagu soo gaari karaan oo xoolaha looga heli karo maalin kasta xogo dadweynuhu noo soo sheegaan dadweyne u dambanaya ee, ee, dalkooda xogo ay noo soo sheegaan waan ku howldawnaa waan lagu guulaystaa dhanka kale arrimaha kale dee firdoonka waa wax asaaska ah oo aan uga hortagno waa shaqada ugu badan ee socoto waayo shaqada ugu badan ee socoto ee guryaha looga saarayo ee lagu ogaanayo ee looga hortagaya arrimahaas waayo dadku waxay arkayaan ciidan muuqda ciidanka muuqdaa ma dhama anaga shaqadeena boqolkiiba labaatan ma dhama waxa muuqda arkaysaan boqolkiiba labaatan ma dhama waxaa ka xoog badan wax aan muuqan shaqada mu aan muuqanayso marka waxaan leenahay eh, hal xadas iyo hal dhacdo oo dhacdo dadkeena mahanjibinayaan eh, mana ku niyadjibayaan eh, waana hor ho- horebaana loo socdaa Waa gartay.
mararka qaar qaladaad baa dhacaya duruufta aan ku shaqaynayno awgeed duruufta aan ku shaqaynayno awgeed oo ah hay-ada aan dhisnayn oo hadda la gacan lagu dhisayo gacan lagu dagaalamayo iyo dee cadowgan waa la socotaa wadanka ciraaq waxaa ka dhacaya wadanka ciraaq maalinkii saddex afar qaraxa ka dhacda ugu yaraan wadan aan weli burburin raadiinka burburin buu ahaa adduunka oo dhan aan jooga haddana way arkaysaa marka anaga soomaaliya waanu wala amaana hay-ad dadka aan la shaqayno iyo hay-adaha adduunka aan la shaqayno iyo dee dadku waxay leeyihiin adin adinkoon aan aad ka ka ka qalab yar eh, xilli socdaana ka baxaya qabta iyo hortegaysaan waa qaab lagu dagan karo waa qaab wax laga baan karo sidaa u firdhiisgaraysaan aba aad u yaraysaan waa qaab wax laga qaadan karo dadkii oo sida saxa u- u- u fikirayaba oo oo oo- oo dhibku haystaba sidaa xaalku yidhahda odhanaya marka eh, waxaan leenahay eh, waa la wada shaqaynayaa intaas oo aan sii wadno ayaan kusii dabagari Waa siday shalay gartay, taas em, ulahaayeenna maanta taas taas taas taas u malacnaabay waa gartay ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo een, istaraatiijiyadda looga hortegi karo weerarada noocan oo kale ah ee xarumaha dowladda lagu qaadayo hodheelada lagu qaadayo mararka qaarkood goobo dadku ay ku badan yihiin lagu qaadayo oo aad doonaysaan in een, laga hortago miyaa jirta Eh, khatarase hadda ma muuqan karaan maaragtay weli kooxdaas inay inay weerarada noocan oo kalea sii wadi karaan koley qorshe baa jira qorshe oo oo looga horteeyo arrimaha waa jiraan waxa ugu muhiimsana waxa weeyaan waxa maanta la wajahayo waa gaari qaraxa iyo qof qaraxa ko istraatiijiyada koowaad waa qalab aylay human intelligenciga markaan oo kale keligii kaasi maahan dee qalabkaasna dawladdu waa uu qaarna way heshay qaarna waa sugiina inaan soo gadan istraatiijiyadda waxaa kamid a in runtii barnaamijyada delisaynta ahoo tobantiryaha iyo kontontiryaha oo guryaha lagu ogaanayo in la dhamaystiro istraatiijiyadda amniyay kamid tahay cuduradan oo kale markay dhacaan waxaa loo baahan yahay in dadka in la gaaro qofka ugu hooseeya in la gaaro oo tirada ugu yara la gaari karo in la gaaro istraatiijiyaad kaleo waxaa jira lagu faafinayo gobolada lagala dagaalamayo oo hadda maanta goboladii oo dhamaa dagaal ku socdaa istraatiijiyadda waxaa kamid a in ayagii dad badan oo dhismada laha jire kasoo baxaya lasoo dhaweeyo oo madaxweynuhu codkiisuu fidiyey marka istraatiijiyad baa jirta istraatiijiyaduna markasta waxay la soconaysaa marxalada la marayo marxalada la marayo bay la soconaysaa shalay istraatiijiyadii shalay socoto waxay ahayd dhul badan markay haystaan istraatiijiyaddu qaad bay ahayd laakiin marka ay maanta dhulkii laga bixiyey ay ay meelo gaaray oo oo oo yar ay joogaan oo ay wakti u helayaan inay weeraro bulshada dhaawacayo ay soo abaabudaan istraatiijiyaddu waa ka dugnaanaysaa marka waxaan rajaynayaa xilli dhow inuu lagu kala bixi doono dee intay nimankaanu nool yihiin inay qarax soo abaabulaan waa jiraysaa inay qarax soo abaabulaan oo ay qof ay khaldeen oo maxaan ku yidhaahdaa ay soo direen iyo gaari inay qarax kasoo buuxiyaan waa soconaysaa laakiin same time waxaa badanaysa kabaabilitigeena iyo khibradaheena anaga hortegeyno ayaaba halkaas oo kala waa gartay meelaha ay ka dhacayaan oo anaga oo anaga naga baxsana ilaa hadda waxaan aaminsanahay inaan wadamada dhibku dhibkaan oo kale ka jira inaan anaga u waroon nahay wax badan oo maxaan ku yidhahda ay khibrad badan oo yeesan karsan inaan u waroon nahay arkaysaa haddii xataa laaan waxaan inaan yareyno khasaaraha ciidamadeenu horabay ka galaan shacabkii hore ka badbaadiyaan awood uma helaan inay dadka dilaan marka tusaale kuusoo qaato lixdan nin ee hoteelka gashay tirada ay yihiin oo kale ka badan kuma guulaysan inay dilaan waxa ay hotel gudihiisa ku dileen qarixi koowaad marka laga reebo lix qof kaan badna mana badna taas macnaheedu waxa weeyaan ciidankeena baa diyaarsan gurmadkeeday u diyaarsan yihiin markii hore wax ka dhacaan inay cadowga sidii u taargadgaraynaya u yaqaanaan meelaha kale wax ka dhacayna waad gara kartaa meel lagu faana baan maraynaa meel ciidamadeena la diiri geliya baan maraynaa ciidamadeenuna ma niyad jabsana waayna shaqaynayaan xuquuqdoodana way helaan dawladuna way had had iyo jeer mar kastaba waxay ay ay ay maxaan ku yidhahdaa muhiimada kuwaasiisa sida ciidamadu maxaan ku yidhahdaa ay loo dhiirigeli lahaa loo shaqo geli lahaa xuquuqdooda ay heli lahaayeen duruufo gaar hadday jiraan waa duruufoodarkeena dhimay waa gartay ugu dambeyn wax wara oo aad ka haysaan burburkii dayaradii la sheegay inay ku dhacday duleedka afgooye wax xogaa oo aad ka hesheen miyaa jira wararka qaar waxay leeyihiin in al-shabaab ay u gacan gashay oo dadkii la afduubtay arrinkaas baradhawaanba u dameehan mana doonayno hadda inaan ka hor dhacno waaritaana